رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا أبو التنفير وفداء المسلمين بالأسارى أذاكني باب التنفير تنفيرك أواد وحدة زيادة يا الروح السهمي سي قيبتي وغنيمة كهلي ليربا intii la siinaya bal ciddii dee mudatay taas buu baabkeedii iyo kolay waa masale aan qeybteeda hore soo aragnay wafidaai lmuslimiina dadkii muslimiinta ahaa furashadoodii lagu soo furanayay bil usaara ama asaara dadkii adigu la qafaashay laguba soo furanayay oo kolay baabku waxaa inoogu iman doonaa mid nafalkii aynu soo marnay oo waa waxaan sahmigiisii wa asl alkhaniima kaba hela ahaynoo ruuxa ama asl alkhaniima ha laga siiya ama khumuskii ha laga siiye la siinayo ciddii balmudatay ama wax gaara iyo howl gaaraba fuliso taa horeynu baab hore ugu soo aragnay halkan way noogu sugnaanaysaa arrinta labaadee uu sheegayo haddii dad gaaladii lagaba qabsado waa sabyigii waa asrihii oo iyaguna dad muslimiin laga haysta ay jiraan bal in la dhaafsado lagu bedasho oo kuwii muslimiinta lagaba hayay lagu soo furto dad kuwii dee waxa weyaan gaaladii la qabtay laguma soo furto taas buu baabkeedii yahay oo iyada xadiidkay noogu wada iman doonaan wuxuu hi wabisanadi musanifku dee bisanadi lmadkuuri xadahanaa zuhayr bnu xarbin qaala xadahanaa cumar bnu yuunusa قال xdثna ckrمة بن cmاr qال xdثnي إyاas بن سلمة qال xdثnي أbي qاl أنh qاal snadku waa snad xataa isagoo sanaba xalay dee زhayr بن xrbi isagu waa nin kitaabka aad uguba badana laakiin isagoo زhayr un sanadka naftiisa ayaynu xalay soo aragnay oo waa ninkii jaajuuska ahaa dagaalkii xunayn maalan intuu muslimiintii uu yimi rasuulka ilaahayna amray in laba dilo ee uu salana soo dila salabkiisii la siiy watii xalayna uba sugnayd sanadkuna sanun buu ahaaba marka wuxuu ihi salamat bnu lakwac qaala hazawnaa waanu duulay fazaarata reerkaa reer fazaara la odhanayaanu ku duulay waa reer aduga carbeed oo qadafaan ka mid ahaa oo dee kolley wacyent ibnu xusniin iyo reerkoodiiy weeye intii aanay islaamin bay ahayd ibnu sacad oo kalena wuxuu ka dhigaa sanadii toddobaad bilowyadeedii inay ahayd markii hijiradii la eego ayaanu reerkaasi aanu adigu ciidan rasuulkii ilaahay uu u diray oonu kuba duulo dee muslimiinta dagaal kula jiray wacalayna walxaal calaynaa abubakrin iyadoo korka yaga abubakar yahoo dee qaa'idkoodu ama amiirkooduna abubakar buu ahaa amarahu rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam calayna amarahu waxaa amiir rooga yeelay oo waxaa amiir kaba dhigay abubakrin rasuulullaahi rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam calayna anaga korka inagoo ciidankaas waxa watay oo qaa'idkiisu abubakar falamaa kaana markuu aday baynanaa anaga dhexday iyo wa baynalmaayi waa ceelkoodii biyihii fidadu waa ceelkii reerkani ay ka cabi jireen kaas marka adigu ay dhexdayada uu ahaaday noo dhaxayso saacatun saacad macnaa way dhowaadeen oo ceelkii inay gaadhaan xagga socod ahaan muddo saacad in la socdo iyo masaafo saacad loo socdo ayaa u dhaxaysay iyagii halkii degaankoodu ahaa ceelkoodna u ahaa markaan halkaa joogno ayuu amaranaana amray abubakrin abubakar waana waqti habeena fa carasnaa waanu degnay oo dee si socodkii dheeraay ay soo galeen kalley qoomkii waa lagu soo dhowaaday dee qoomkuna maaha inay isdhiibayaan hadhow marka la tago way dagaalamayaan haddaba si ay u raaxay u yar nastaan oo tacabkii socodkii ay uga nastaan oo iyagoo dee nastay oo nashaadaysan dee marka ay subaxdii weerarka qaadaan dee dagaalkii uu dhaco ama ay qoomkii galaan taas buu u amray inay degaan fa carasnana tacriisna waxaa la yidhaha nuzuulu aakhira leyl listirax habeenkii aakhirkiisoo la dego ma habeenkii oo dhan walow bacda lugawiyin habeenkii oo dhan ay idlaaqeen oo habeenkii wakti kaba midoo la dega ay kaba dhigeen laakiin inta badan luqawiyiintu tay soo naqliyaan tacriifku salaadna waxaan filayaa inaan kuba soo maray halkii markii ay dee salaada subaxiyana ay dhaafteen xadiidkeedii baan kusoo maray waa habeenka aakhirkiisa degitaanka la degoo lilistiraax mahadda degayo halkaa iska degaya way nasanayaan oo haddana dee socodkoodii bay wadanayaan taas baa tacriifka la ydhaa haddaba habeenkii waktigaasuuna amray inaan degno bal xadiidka waan wadi doonaa waxaa qoleynkiina bal sharaxaysana dee mooyi kalley kutubta aqdaadeedna waa iska yar badan tahay waxaa markan uu qabanayay sheekhu falamaa kaana baynana wa bayna almaai saacatun halkaas ayaa waxaa sharaxa igu sugan halka ugu horeeya kuba qabanayo qowluhu falamaa kaana baynana wa bayna almaai saaca haakada rawaahu jumhuuru ruwaati saxiixi muslim saxiixa muslim raggii inoo soo naqliyay ruwaadiisa intoodii badnayd xadiidkastan bay inoogu soo gudbiyeen ruwaadana wuxuu ujeedaa waa dadkii muslim ka dambeeyey ee kitaabka dee ina soo gaadhsiiyey wa fii riwaayati bacdihim baynana wa bayna almaai saacatun waase i taala jumhuurtii riwaayadu saa ha haata matniga inoogu sugan eh laakiin ruwaadda muslim barhkood ayaa waxay ku wariyeen baynana wa bayna almaai saaca aniga laba lafti oo isku midunbaa i yaala tii sare iyo dee tan uu leeyahay ruwaadda qaarkood baa loo ka duwan markaas intaas baa ii taalla sharaxyadiinana idinkaa ka warami doona waayo waa riwaayadii matiga taalay oo dee waxay markan uu leeyahay ruwaadda qaarkood way leeyihi oo wax lafdigii ka duwan weeye lafdigii ka duwan marka adiga taasaa kollay inta badan saxnaan jirtay maxamuud iyo adigu sheekh maxaa kuu soo qor dhib ma lahay laakiin cibaaradan doonaya bayna almaa waayo almaa iyo almaa w hadaba waxa weeyaan waad saxan doontaan kale cibaaradana weliba ka baksisan waxaa hadalkan dee ugana horeeyay qaadiciyaad kale sheekhuna dee malihina waa wax dabacaadkan kitaab ka dhacay un qaadiciyaad baa hadal dheer leh halkan buu ku leeyahay riwaayadan bacdigan uu ibhaamiyeyna isagu uu magacaabay oo wuxuu sheegay dee ruwaadii muslim inay intoodii badnayd taa yihiin marka nin uu hawsani ku magacaabay ama hawsaniba aduu balse lagu dabdiyaba ayaa wuxuu hi riwaayadiisa waxa ku sugnayd halkan baynana wa bayna almasaa'i saacatun waana saxda waa ta loo jeedo oo halkan maadan lafdigan baa taxriifku galay ee falamaa kaana bayna ninkaa kale wey waa nin raawi ah oo ruwaadii dambe kaba mid ah ama raggii kitaabka dee iyaguna soo naqliyey oo ayaa waxay id riwaayadiisa falamaa kaana baynana wa bayna almasaa'i halkan ma markaasa inoo taale ruwaadu ay ku wada wariyeen jumhuurtoodu waa bayna almaai oo ceelkoodii ah isagase ninkan bayna almasaa'i baa dhacday waa anaga iyo galabtii markay cadceed adigu waktigii baa dhow galabtii baa dhow oo waktigaasuuna amray inaan degno markaa waa kan sheekhu yidhi wa sawaabu lwal saasaa inoo taal qowlka horaa sawaab ah qaadiciyaadba hadalkiisii waxa markuu taa sheegay ninkana uu magacaabuu yidhaha labaduba waa laba saxiixaho ee ceelkii haddii la yidhaaha biyihii la yidhaahna waa meeshay isugu imanayeen ee laga helayey marka ay soo arooraan ay kuba urursanaayeen haddii galabtii la yidhaahna waktigay xoolahoodu soo hoyanayaan ee dee nin kastaa gurigiisii kusoo hoyanaye la xasilayo ayay tahaybe iyagana lasoo ururayo laysuba imanayo laakiin dee cibaaradan inoo dambaysa ee amarana abubakrin facarasna ayaa fogeynaysaba in galab la yidhaaho oo markii galabtii dhowaatay waa habeen geli dambay joogaanoo waana subaxdiina weerarkay qaadeenoo bal markaa kollay sawaab maahe muhimku waxa weeyaanuun kollay haamishkaa ku qoranaysaan waa baynana wa bayna almasaa'i saacatun baa riwaayadaa dee aan sawaabka ahayn oo cibaaradeedka dambea fogeynaya cibaaraadka xadiidka intiisa dambea fogeynayse ay tahay waana hada dee bal mushkilada weyn kolkol dee intaasoo nuskoo kala duwan ahaynaa dee wixii laysku wada raaco hada iyo keliya ku wada suganya wuxuu yihi markaa haddaba salama amaranaa abubakrin facarasna uma shanna waa markii waagu bariyey shanna wuxuu baahiyey ay faraqa weeye alkaarata weerarkii oo wuxuu ku ekeeyey qowmkii ee dagaalkii iyo weerarkii oo dee fardihii ay wateen iyo waa dee faraqa alkhayla liikaaratihim wey iyaga si waxa weeyaan loo weeraro ayuu baahiyuu baahiyey oo weerarkiibuu ku baahiyey qowmkii oo dee halkayna fawarada almaaa biyihii halkii ceelkoodii ahayd buu kusoo ayuu soo arooray oo uu yimi macnaa waa ciidankii muslimiinta oo uu baahiyey fardahoodii weerarka gelayay ayaa waxay yimaadeen ceelkii faqatala wuu dilay abubakar dee waa isagiiyo ciidankiisiina isaga amraye man qatala ciddii uu dilay buu calayhi cala almaa biyaha korkooda waa wixii ceelka joogay wasabac cidna uu qafaashay oo dad aan maalan dee la dilinna way jireen waanduru hadalka salamat bnulakooc baa wata waanduru waxaan eegayaa ilaa cunuqin oon arkayaa buu leeyahay ilaa cunuqin jamaaco min annaasi dadka kaa mida anduru mudaaric buu kaba cabiray maxalkuna waa maxal maadi oo beri hore dee wax dhacay buu ka waramayaa oo inankiisii oon saxaabiba ahayn ugaba waramayaa dee tana luqada way kusoo noqnoqotaa axaadiis iyo wax kastaba macnaa markayn waa xikaayo xaaladii hore laga xikaayoonyo waa siduu dee u suuraysanayo imika u xafidsan yahay ayuu suuradu say ahayd buu ka waramaya ka xikaayoonayaa si wuxuu waqtigii joogo uu leeyahy waxaan arkayaaba ama ilaa cunuqin cunuqna koley dee luqunta waa tan cunuq la yidhaaho acnaaqna waa lagu jamciyaa jamaacadan nafteeda jamaaca min alkhayl min annaasna cunuq waa la yidhaaho waa aljamaaca marka ayay noqon kol dee waxa weyaan aru'asaana cunuq waaba laguma idlaaqaa waanduru ilaa sida xadiidkii de almuadinuun adwalunaasi acnaaqan macaanidii lagu fasiray mid kamidaba ahayd xagga ru'asanimo waanduru ilaa waxaan arkaya macnaa aan arkay weeye imaka macnuhu waa maadiya laakiin waa xaaladiibuu ka xikaayoonayaa si uu markaa suuraynayo ilaa cunuqin jamaaca min annaasi oo fiihim dhexdooda addaraariyu macnaa dumar iyo caruuriyo ay kuba sugan yihiin waa sabyin fakhashiitu waxaan ka cabsaday an yasbiquunii qoladaasi ee jamaacadaasi inay iiga dheereeyaan ila aljabali buurtii inay buurta fuulaan oo hadhow ay adkaato in dee waxa weeyaan iyagii gacanta laguba dhigo taasaan ka baqday buurtiina way kusii socdaan fa ramaytu waan ganay bisahmin leeb baan baynahum iyaga dhexdooda iyo wa bayna aljabali halkii iyagiiyo buurta udhexaysaan leeb ku ganay falamaa ra-ow markay arkeen assahma leebkiibay waqafuu joogsadeenoo waxay ka baqdeen dee kol haddii leebkiiba sitaa u soo gaadhayo in iyaga uu haddana kuba soo gano way baqdeenoo way joogsadeen fa ji'tu bihim waan la imi iyagii asuuquhum anoo kaxaynaya uu soo qabtay waa sabyigii abubakar buu xaggiisiiyo dee ayuu usoo kaxeeyo anuu dabada ka wado oo kaxaynaya ayaan laba imi wa fiihim dhexdoodana waxa ku sugnayd oo ka mid ahayd imra-atu haweeney min banii fasaarata reer banii fasaare ka mid ah oo calayha korkeeda qashcun aw amase qishcun labadaba jeedadu qaafta in la kasriyo iyo in la fadxiyo labadaba xagga luqada waa mashhuur bay leeyihiin oo labadaba waa laba luqoo jiro unoo weliba mashhuur ah haddaba waxaa korkeeda ahaa qashcun min aadamin waa adigu harag ee idiina korkeeda ahayd oo dee waa dadkaas koley oo waa wixii ay xidhnayd mala adamkuna horeynu usoo marnay waaba kan imika qaala alqashcu ama alqashcu annidacu nidacna hore waataynu usoo marno waa adiibkan waa haragan marka la magdiyo suma sallaa lagaba dhigo na kaas bay xidhnayd haweeneydan macaha maceedana waxaad ahayd ibnatun inan laha iyada u sugnaatay oo min axsani alcarabi carab kuwa ugu qurux badanba ka mid ahayd waana ruux qaangaad ah ayaa haweeneydana la socotay fasuqtuhum waan kaxeeyey oo iyagii baan dabada ka kaxeeyey xataa ataytu bihim abaabakrin ilaanu laba imi abaabakr fanafalanii waa halkan qeybtii hore tarjamadu fanafalanii wuu isiiyey oo abubakrin ibnatahaa ee isagaaba keenay markaa hanaa-intii uu qaybiyey dee kollay qeybtiisiibuu helay oo dee waclamu anamaa hanimtum min shayin fa ana lilaahi khumusa marka arbacatu akhmas haanimiintii baale dee khumuska marka la saaro haddaba markaa isagu ziyaado ahaan iyo nafal ahaan buu u siiyey abubakar isagaa amiirkii ah isagaa qaa'idkii ah halkan salamatu bnulakwac dee kollayna sababta loo siiyeyna waaba kanoo isagaa qaniimadan badan ama fadhigan iyo daraaridan keenay taas buu siiyey kolley jawaasu tafsiil dee xalayna waa ti ama casharkii kanka horreeyay inoogu sugnaayo xadiiska waa inooguba sugan yihiin nafalka halkee laga bixinaya ma qaniimadu isku wada jirtaa laga bixinaya mise khumuskaa laga bixinayaana aqwaal inoo horeysay ayay ahaydba imanka halkan dee qaniimadii oo la qaydiyey muu sheeginoo waxaaba loo dariishanayaa in qaniimadu isku jirtaa lagaba bixinayo laakiin qolooyin kale dee khumuskaa laga bixinaya kollay qowlkooda iyo jawaabtooda waxay noqon iyada qiimaheedii wax iska macruuf ahaayo waa dee la garanayo markaa khumus ahaan waa la saarayo loo celinaya ahlulkhumuse bal iyada taa masaladaa qeyb horaan kaba soo aragnay bal kalaamna waa inoo dambeeya casharkan haddaynaan bal taas ku yar laamina casharka ka dambeeyaana waxba inoo socon doona insha allahu tacaala kollay masalada cashar ka dambeeyaan bal yar dabdinteed u yar dib dhiganaynaa biidni illaahi tacaala haddaba fanafalani abubakr ibnata faqadimna lmadinata madiinaanu nimi wamaa kashaftu lahaa sawban walxaal maa kashaftu aanan faydinoo sawban mara lahaa iyadoo usugnaato dee gabadhaa weliba uu sheegay min axsani alcarabi inay ahayd isagiina maanta milkigiisii noqotee nafal ahaan loo siiyey wuxuu hi inna umaan teginoo lama kulminoo mare ay leedahay anugu sare uma qaadin ama maan faydin kolleyna de waxaaba jirta horena aynu usoo aragnay markaa sadiisaasoo kala yimaado e haddii ay ruuxu uur lehayaana ilaa intii uurka ay dhigaysay dee ruuxii uma banaano kale oo taas laa tudlahu xaamilan xataa markaa tadac haddii aanay xaamil ahayna kollay wax istibro lagu magacaabo rusasho bal caloosheedii inay maran tahay oo inaanay waxba taas ayaa iyaduna jirtoo dee jidaysanaynu hore nikaax ugu soo marray oo hal xaydo a bal markaa dee umuurahaas bay ahayd dee muddaday maqnaayna muddo dheer maahoo iyadoo ujeedadu ina aanan xaggeeda wax mare aanan sare ama aanan kaba faydin ayaanu madiino nimi falaqiyanii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalama fi suuqi rasuulkii ilaahay baa ila kulmay oo suuqii madiinuu igula kulmay faqaala wuxuu uhi yaa salamatu salamow hablii isii almar'ata haweenaydaas aada hayso isii faqultu waxaan uhi yaa rasuula allahi wallaahi laqad acjabatnii wamaa kashaftu lahaa sawban saasaa lagu kala tegay maalintii hore uma laqiyanii rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam min alqadi fi suuqi suuqi unbuu maalintii labaadna igula kulmay faqaala lii yaa salamatu habliya almar'ata lilaahi abuuka waa kelimo ammaaneed oo sida lilaahi daruka iyo horena malaa xadiiskii xudayfatu bnulyamaane fitanta sida biyaha badda oo kale dee u kacayso kaliya waa kitaabuliimaan aan kuba soo marray bay inooguba sugnaydne waa kelimo adigu carabi ammaan iyo madxi ay walaba imanayeenuun oo ruux haddii wax weyn ama laba ammaanayo wax weyn uu qabto kale lilaahi abuuko macnaa dee aabbaha ilaah buu u sugnaaday kala aduu adiga ruuxan adoo kale uu dhalayba dee ruuxaaso waa nooca maaneedu si lilaahi darukee bal taas buu ku yidhi rasuulka ilaahi aabuk faqultu waxaan hiya laka yaa rasuul allahi aday kuu sugnaatay rasuulkii ilaahay ow fawallaahi maa kashaftu lahaa wallaahi baan ku dhaartee maan faydinoo lahaa sawban laha fabacaa biha haweenaydii intuu qaaduu diray rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa ahli makata reer maka fafadaa bihaa wuxuu ku furtay iyadii naasan dad min almuslimiina muslimiintii ka mid ahaa oo kaanuu ahaa usiruu kuwa la qafaashay bimakata maka oo dee wuxuu u doonayay may hayn nafi ahaantiisa uma doonahayn bal waa si dad baa muslimiintii laga hayay makana waa lagu hayo oo lagu qafaashay iyagiibuu markaa dhaafsanayay oo horena waa teenu usoo maray hmin xataa ay sheegtay inuu muslim yaho rasuulka ilaahi laakiin islaamnimadkiisa aanu aqbalinoo iyadoo lahayu hi muslim baaban ahay qisadii cadba iyo inuu laba nin oo dee la hayay oo muslimiinta dee lagaba hayay inuu isagii dhaafiy adigu ku furtay uu ku bedelay taas horeynu usoo maray halkanna haweenaydii ama taas wuxuu u diray reer maka iyagii baanu heshiiska la galay dad muslimiintii ka hayeen inay ku bedeshaan taasoo ay soo daayaan dee sidina waa laguba soo daayen fafadaa biha naasa min almuslimiina kaanuu ahaa usiru kuwa la qafaashay bimakata maka xadiidka nafalkii waa inoogu suganyo iyada taa axaadiiseedu waa inoo horeysay iyo umuurihii kuma tacalluqsanaa axaadiis intan ka badanna waa ti aynu soo aragnay arrinka inoogu sugana jawaas mufaadaat haddii dadkii muslimiinta cid laga haya ay jirto iyagana cid lagaba hayo gaaladii ama laga soo qafaasho ee inay mufaadaadka hayay in la isdhaafsado oo dadkii muslimiinta laga hayo kuwan gaalada laga hayo lagu bedasho taa banaanideedna way nooguba sugan tahay ee waanayn arrinta kalee jirtaa haweeneydan hooyadeed baa lala soo qafaashay laakiin ruux room bay ahaydba ruuxuna hadduu baaliq yuhu qaangaadhi ama wixii dee qaangaadh ahaa kala maarmayay wixii yaryaraanba ma faraqa bayna waalidatin waladiha faraqa allahu bayna wa bayna axibatihi wadii soo aroortay oo wixii yaryaraa dee markuu ilmihii yaryahay hooyadii aanu kala maarmayna dadkan kalaba maarmayo tafriiqoodu ee banaanideed xadiidka way noogu sugan tahay waana say in badan oo ahlucilmiga kamidi kuba tagaanba ay kuba tagaan bal waa umuuraha xadiidka inooguma sugan ee tarjamadna u baabaysnayd kolley waana daahir waxa kale qisada iyo umuuruhu waa inoo daahirba baabu xukmi lfay-i fay-a xukumkiisa baabkii weeye kolley alkhaniima iyo alfay iyo khaniimo waxaa la yidhaha wixii gaalada dagaal iyo xoog lagaga helo taasoo dee xukun bay leedahay ilaahay inoogu cadeeyey suuratul anfaal oo ah shan meelood baa laga dhigayaa markaa afar meelood dadkii qaanimiintiha baa yeelanaya meeshii soo hadhayna dee shan meelood baa loo qaybinayaa ma ahayadda haddaan eegno laftigeeda fa ana lilaahi khumusahu oo haddii la yidhaahdo dee lix baaba laga dhigaya barhkooda yidhaaheen laakiin dee bilowgan ilaahay subxaana watacaala lagu bilaabay waa tabaruk iyo taasuun ee sahmi gaaroo loo dhigayaa ma jirtee dee shantaa loo qaybinayaa bay in badan yidhaahaan qolooyinna waxay leeyihin madee sahmigan ilaah iyo sahmigan rasuulku waa iskuba jiraya adigu waa kale wax masaalixdii laguba bixinaye bal taas bay tahay khumuska taasi waa khaniimada amaa fay-u oo wixii gaalo lagaga helo ama sulxi iyo heshiis baa laga helay ama dee cabse ay cabsadeen oo meeshii ka qaxeen iyadoon dagaalba laguba ribin iyo waxyaalahaasaa lagaga helay kaas baa waxaa lagu magacaabaa fay ee waa waa fay baa lagu magacaabaa bal isaga xukumkiisa iyo sa loo qaybinayo iyo waxa uu yahay taasuu baabkeedii yahay oo baabka inooguba imanaysa oo bal maalan waxa weeyaan waa saa koley suuraddan suurat lxashir suuratu bani nadiirna malaa ibnu cabaas iyo kuba idlaaqa jiray oo reer bani nadiir iyo saaridii laga saaray madiine iyadoo dee dagaal muslimiinta ay ku qaadan jireen ha laba xisaariyo ee taasi oo ay kuba sugantahay axkaamta fay-o bal taas ba ay tahay waa wixii aan iyaga dagaal iyo guluf lagu qaaday lagaga helin ama sulxa laga hadla amase iyagoo meeshay ka guureen ay kaba qaxeen iyo waxaa lagaba hele ayaa fayi u noqonayo bal taas buu xukunkeedii ayuu baabkeedii yahay kolley bal axaadiis baa inoo soo soconaysa baab kalena uu raacayaayo aada ay isugu dhow yihiin waana bal maalan masaladan dee fay oo kalena khilaafka culimadu kolley malaa shaaficiyada ama imaam shaafici qowlkiiso keliya ayaa jira inta kale xukum ama qowlkoodu isma oo badankoodu waxa weeyaan xukumka gees sibay u dhigaan laakiin shaafici baa isagu aragtitaa ka duwan leh oon yar sheegi doono horta casharka oo yaryar marka la eego alfaado kale iyo le baanu wadi doonaa ka kalena way iskuba yar xidhnaanayaan oo dee waxunbay ku tacalluqsan yihiin waxa axaadiista halkana ayuunbay axaadiista kalena kuba tacalluqsanaanaysaa bal marka cashar kale madaxiisa ayaan masaa-isha qaarkood u xaaleyn doonaa haddii la yidhaaho casharka kan ku xiga uune horta imika tan baan wadaynaa se bal tacriifkii fay-u kaasba weeye ka kollay farqiga u yar dhaxaynaya labadooduna waa sheegno xagga tawaa dee sii laguba helayo arrin kale in xagga qaniimada dee qur-aanka naskiisii weeyo shan meelood in loo qaybinayo afar meelood ay yeelanayaan dadkii qaanimiinta ahaa amaa fay oo kale jamaahiirka alculamaa iyagu waxay kuba tegeen inaan fay u iyada in dee shanta aan la takhmiisinayn oo khumus laga saaraya fay oo waxaa masaalixda lagu bixinaya khumus laga saaraya aanu jirin shaafici baa isagu sanqanin in khumus la saarayo oo shan meelood inta loo qaybiyo dee afartaa meelood masaalixdiiha laguma bixiyo wadna taa rasuulka ilaahay halkii dee maslaxay kuba sugantay uu ku tasarufaya dadkii isaga madaxda kaba dambeeyna ay dariiqiisii mareene laakiin khumus laga saarayo la siinayo dawil qurba iyo masaakiintii abnaa sabiiliya taa la siinayo waa isaga qowlkiisa oo kale xagga qaniimada dhammaan way isku waafaqsaynoo dee naskii qur-aanka ayaa taasba ibnulmundir oo kale iyoba wuxuu yidhaahaa de hada maxsuubun cala almadhabi shaafici walow nin mujtahida uu yahay cid shaafici ka horeysay oo ah fay-an waa la takhmiisinayaa qumus baana gaar looga saarayaa jiri ma jirto ama ma ogin buu taa cabare ma jirto ma adigu ma ogin oo kale oo bal culimada kale oo dhami qumus meeshii ma jiro fay-i bay leeyihiin oo waxaa si guudna rasuulka ilaahay uguba tasarufayay waana waxaa masaalixda guud laguba bixinayo ciddii kolba dee waxaw khaliifadii muslimiinta iyo madaxdoodiibaana si u maamulaya laakiin qumus gaaroo lagaba saarayo taasi ma jirto taasay kuba tegeen bal waa inta yareen yar horeysiinayno bal waatan haddaba farqiga inoogu dhexaynaya qaniimo iyo fay horta taas buu noqonaya cinda ahlicilmi inaan takhmiis jirin fay ah qanimadana uu jiro fay waa wixii aan guluf iyo dagaal la qaaday aan lagu helin dee qanimadna waa tii laguma helo iyada taasba weeye bal dee khilaafka imaam shaaficina waa jiraa kolleyna wixii intaa ka dambeeya ama wixii intaa dhaafsan waa masaa-il aan dib u yar eegi doono biidn illahi tacaala xadaثna أحmed بن xmbl ومحamed بن rاafic qal xadaثna cabdالرaزاq qal أخbarna mcmr can hmam bni mnbih qal hada ma xadaثna abu hurayrata عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها kole waa صxiifadii hamaam ibnu munabihi abi hureyre kaba warinayay aan soo aragnay marar badan dee kolleyna mararna ay axaadiid ka midna ay noo dambeeyaan inta badan moxamed ibnu raafic iyo sanadkan waa sidaasn baan usoo arki jirnay caawa axmed ibnu xambal baa moxamed ibnu raafic laba socda kolley imaamka weynaa jaliilkaana kitaabka waa ku sugan yahay sheekada muslim iyo bukhaarina kaba mid weeye walaana axaadiistiisu aada waayo dee rag isaga kaba waaweyn bay soo gaadheenoo marka axaadiistu aanay labada kitaab ugu badnayn oo weliba muslim way kusii badan tahay oo malaa isagana ilaa sideed iyo toban xadiis oo axmedu kaba warinaya way kuba sugan tahay bukhaari kolley intaa ma gaadhsiisnaanayso waa de imaamkii waxa weeyaan axmed ibnu xambal axad alaimati alarbac ayaa caawa aan aragnaa maxamed ibnu raafic xadiidkii la wadaagsanaya marka wuxuu yihi waqaala abu hurayra wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ayumaa qaryatin waa qaryatii ka ah ama waa qaryo kasta oo ataytumuuha a u timaadaan ee qasbeed iyo fatxigeed baa u timaadeen waaqadtum aada negaataan fiiha iyada dhexdeeda oo de waa fuura markaasoo iyadiibaa timaadeen markaasa iyadiibaa ku dhex nagaateen ka sahmikum waa nasiirkiina iyo sahmigiinu fiiha iyada saabitun fiiha iyada dhexdeedu idinku sugan yahay oo dee marka la eego wixii bal maalan haddii aan iyagii xoog aan laguba furan shay ay noqoto wixii masaalixdii lagu bixinayo waxaan halkan lagaba helayay iyaguna kaba mid noqonayaan oo xaqiin wixii fay ah si dee waxaweyaan masaaliftii fay uga ahayd halkaasuu kuba sugnaanayaayo dee xaq baa ku leedihiin weeye walow aanay macnu ahayn waa laydiin qaybinayaayo dee nin kastaa qaybtiisiibuu qaadanaya wa ayumaa qaryatin qaryo kasta oo casat illahu warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisa caasida oo macnaa dee iyagii way idinla dagaalantay xoog baa ku qabsateen oo waa markaa dagaalkiiniibaa iyagii qaryadii lagu hantiyey fa ina khumusaha taa khumuskeedu lilaahi walirasuulih ilaah iyo rasuulkiisu u sugnaaday uma hiya lakum dee waa wixii arbacatu akhmaaska ahaa khumuskii marka la saaro qaryadii waa wixii ka soo hadhay khumuskaas idinka ayuu idiin sugnaaday oo idinkaa leh oo bal maalan dee xadiiskan kollay taa balse aan kuba fasirnay bay dee kuba fasireen oo ama uu ixtimaalayaay oo ah in qaryada horena looga jeedo fay-i tii aan dagaal lagu helin ama sulxi baa lagu galay oo iyadiibaa sulxi lagu galay dhulkiina dhulkaa islaam buu noqday ama waxaaba weeye dee ehelkeediiyo waxeediibaaba dee adugu weyn cabsidii iyo waxyaalahaasay ugaba guureen meeshii waa wixii halkaa lagaba helay waa fay oo lama takhmiisinaye laakiin xaqiinii oo waa sahmigiinii iyaduu kuba sugan yahay oo dee sidaa fay a meelihii lagu bixin jiray iyaguba ka mid noqonayaan waa masaalixdii guude taasunbaa wax ku yeelanaysa laakiin tii iyadu bal matalan xoog lagu qabsaday haniimay noqonaysaa khumuskiibaa la saari dee waxa weeyaan marka khumuskaa laga saaro wixii soo hadhay oo arbacatu afmaas ah dadka haadimiintaee qabtay meesha ee xoogga ku qabsaday ayaa yeelanaya bal taas bay tahay oo hiya lakum baaqiya waa intii iyada kaba soo hadho waa arbacatu afmaaskii marka khumuskaa la saaro kolley bal xadiidka daahirkiisu ama macnihiisa laguma fasiray taas bu wey faina khumusa lilahi walirasuuli simaya lakum xadaثna qtaybة بن سacيid ومحamed بن cabaad وabubakr بn abi shaybta وإسحاq بن إbrahim وlfظ لبn abi shaybta qاala isحاq أخbarna وqاla الآkخaruna xadaثna سfyaan عan cmr عan الزhriي عan malik بn أwsi عan cmra sanadku koley xadiiث isagoo dheer baa riwaayada maalik baa dheeraan doonto inoo soo socota sheekhyo dhowra ayaa muslim ka wada wariyo sheekhyadiisii waa afar nin buu imika magacaabay xagga siiqada way ku kala duwan yihiinoo isxaaqna akhbaranaa buuhi inta kalena xadasanaa bay yidhaaheen lafdiga soo socdaana waa abubakr bn abi shayba lafdigiisii weeye dee sheekh keliyana way wada leeyihin waa sufyaan ibnu cuyeyna camrkuna waa camr bnu dinaar oo zuhri maanta ka warinaya can malik bni awsin can cumara bal malik bni awsi waa inoo yar dambeeya horena beec baa nagu soo marnay waa xadiidka labaad uu kitaabka ku leeyiyo kanbe eh marka dambaan dib in yar ugu soo yar noqon doonaa iyaduu inoo horeeyey oo dee hore aynu beec ugu soo aragnay qaala wuxuu yihi cumar kaanat amwaalu bani nadiiri reer bani nadiir xoolahoodu waxay ahaayeen imaa wixii afaa allahu ilaahay celiyey calaa rasuulihi rasuulkiisa uu soo celiyey oo uu gaalo ugaba soo celiyo waa taas bay ahayd oo mimaa kii kaba mida lam yuujif aanay dedejin calayhi korkiisa almuslimuuna muslimiintu bikhayrin fardo walaa rikaabin iyo geel aydiyo ay u fuuleen taas aanay kuba dedejin oo ujeedadu dagaal iyo guluf ay ku qaadeen aanu jirin iyagii waaba kaasoo dee muddaha laba xisaaniyo way ka guureen dhulkii oo dagaal dhacay ma jirin oo lagu hantiye dhulkoodii iijaaf lkhayl la ama aliijaafna waa alisraac xagga luqada haddii la yidhaha wajafa albaciiru ama wajafa matalan alxisaanu bimacnaa asraca weeye uu degdegay haddii la yidhaha awjafa huna bimacnaa asracahu uu dedejiye weeye aada buu uga eriyey marka iijaaf lkhayl waa dee iyadoo dagaal lagu qaaday oo fardihii iyo wixii gaadideeda watay xaggoodii loo eryayo loo dadejinayo oo markaa dagaal dee lagu qaadiyo gulf laguma qaaday laguma helin taas bay ahaydba waa wax ilaahay soo celiyey oo dee iyagina dhulkii way kaba guureen dhulkii waa hadhay beerihii baa hadhay iyaga dhulkoodii baa hadhay dee wixii kale iyaga gaadiidkuu qaadaye way qaateen waa wixii maguurtada ahaabaa hadhay haddaba oo dee waa dhulkii beeraa ama la beeraye waa wixii timri ku taalay ama dee ku yaaleen simaar iyo dhulkii banaanaayay iyagu beeran jireen oo iyadana dee wixii zaraca lagaba beerayo taas bay ahayd oo ilaahay baa u soo celiyo fay bay ahayd waana dee suuratulxashri umuurihii ay kuba soo degtay lafdiga rikaabna kolley waa in lafdi jamaca weeye mufrad gaara ma laha oo mufradkiisu raaxiluu noqonaya walow rikaab wixii la fuulayo oo dhanba dee luqa ahaan lagu idlaaqayo laakiin xagga isticmaal ahaan geela unbaa loo isticmaalaayo waa gaadiidkaa geela ah ee la fuulayo oo mufradkiina markaa wuxuu noqonayaa raaxila ayuu noqonaya waayo mufrad laftigiisuu leeyahay ma jirto haddaba muslimiintu farday intay fuuleen xaggoodii ay u dedejiyeen oo dee dagaal ay ku qaadeen ay farda iyo geel iyo raaxiladiyooyinkii ay u adeegsadeen may jirin oo taa laguma helin fa kaanat markaa amwaasha reer bani nadir innabiya sala allahu calayhi wasalam khaasa kolleyna waa jamaahiir alculamaa qowlkooda inaan xataa la takhmiisinayna guud ahaanba maamulkeeda uu isagu lahaa waayo shaaficiyada agtooda arbacatu akhmaas buu yeelanaya rasuulkii ilaahay dee isaga u sugnayd taasuu dee masaalixda kuba bixinayay laakiin khumus baa la saarayay qolooyinkii sidii masrafkii qaniimada khumuskii dadkii la siinaya oo kale lala siiyo qaraabadii ay kaba mid yihiin waa sida shaaficiyada qowlkood aimada kale waa taanili lama takhmiisinayo ee guud ahaan baa rasuulka ilaahay buu arrinkani u sugnaa oo de isagaa maamulayay isagaa wixii masaalixa ku bixinayay halkii uu maslaxa uu arko ay kaba mid yihiin qolooyinkan dee abnaasabiil iyo dawilqurba iyagana xaajadooda uu kaba siiyo walow dee wax go-anoo sa khumuska qanimadoo go-an oo la siinayay aanu jirin haddaanaan eegin dee qowlka imaamka taas ayuu rasuulka ilaahi bay uga sugnaydo xaaladu taas bay ahayd fa kaana wuxuu aha yunfiqu mid nafaqeeya calaa ahlihi ehelkiisa korkood nafaqata sanatin sanad nafaqadeed waayo dee wixii hadday zarac tahay iyo haddii ay simaartii tahayba sanadii marbay go-ayaan markaa wixii ay soo go-aan ayaa sanad wixii dee masaariifta nafaqadooda noqonayay ama xagga midhaa ha noqotiyo tamarteed ama waxyaalahan kale heediyo qabani wixii kaba bixiya haba noqotee ayuu u dhigi jiray wax nafaqo sanad u noqdo taasuu u dhigi jiray oo wamaa baqiya wixii soo hadha ee intaa nafaqada ehelkiisa ka soo hadhana yajcaluhu rasuulka ilaahay wuxuu yeelayay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi fi lkuraaci fardaha waa fardahan dee lagu jihaadayo waa alkhayl alkuraac iyo wasilaaxi hubka oo kuwaasuu dee wax lagu soo iibiye wax lagu dhaqaaleeye wax lagu dee silax laguma sameeyaba adigu kaasuu yeelayay cudatan fii sabiilillaahi ay cudatan isticdaadan iyadoy taasi tahay diyaargarow iyo ta'ahub loo diyaargaroobayo fii sabiilillahi waa jihaadkii iyo ilaa cilaahi kalimatillaahi de waxan waxa loogu talagelayo waa jihaadkii iyo dagaaladiyabaa loogu talagelaya xadiidku isagoo dheer buu inoo soo socdaa baan leenaha laakiin intan bal fay iyo sii xaaladiisu ahayd amwaashii reer bani nadeer way nooguma sugan tahay halkan rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh elkiisa inuu nafaqo sano kaba siinayena macnuu wixii soo go-a ayuu wax sanad ku filaada inay xaqoodii weeye oo dee nafaqadoodii weeye ayuu u dhigi jiray laakiin dee may ahayn sanadaa inay gaadhi jireene rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh haddana waxyaalaha kale iyo baahidaa kolba timaada ayuu kuma bixin jiro waxaasi sanadoon gaadhin ayay dhammaan jireen oo waatan garanayno kolley waana inoo dambaysaa weli xadiidkeedu waa dambeeyaaye ninkii rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh soo martiyey ee guryihiisii dhammaan inta lasoo wada maray biyo mooye wax kaloo laga helayba aanay jirine nin kaloo saxaabi oo ansaari uu martigeliye markaa ninkaasoo kale in iyaga bilo kolkol aan guryahooda damba lagu karin jirin ama damba aan lagu fili jirin taasi waa ti si ay caaisho dee markaa xadiidkii curwa uu ka warinaya caaisho laba bilood oo dhan oo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh damba lagu shidin guryihiisii ay imanaysay isagii ehelkiisiba ay gaajoonayeen iyadoo weliba ay xaalo waqtigan ka dambaysay ahaydna rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh wuxuu wafaaday diriciisii dagaalku isagu u rahman yahay heed iyo qamadi mee heed uu soo qaaday ehelkiisa iyo dadkiisa uu soo qaaday nafaqaan ugu soo qaaday isagu uga rahman yahay ayuu wafaaday oo dee waxani ma lamay gaari jireen laakiin marka hore taasu kuma talageli jiro u dhigi jiray nafaqata sanatin taasuu yeeli jiray wixii soo hadhay iyada intaa markuu kaba saaro ee wuxuu kuba bixin jiray umuuraha koley dee waa masaalixadii guud waa umuuraha jihaadkiiya waxaa kuba tacalubsan naftiga quraacna waa fardaan nidhi cuddatanna koley waxaan ku laqbeeyey cuddatan macnaa isticdaadan wa ta'ahuban waa diyaargarow loo diyaargaroobayo fii sabiilillahi waa dee jihaadkiiya liiclaahi kalimatillah oo fayuumi saaxibu misbaax ayaa alcudda koley laba macnuu soo qaadaayo alcuddatu alisticdaadu wataahub oo waa misbaaxu muneer cuddada isticdaadka iyo ta'ahubka waa laydhaha diyaargarowga wax loo diyaargaroobayo waxaa kaloo cuddo laydhaha maa acdatahu min maalin aw silaaxin aw gayri dalika wixii aada diyaarsato ee kuu yaaleen diyaarsatay ama xoolaa ama silaaxana taa nafteeda cuddo waa laydhaha bal markaa laqbadu si ay u yartoostaan taa hore aan kuma laqbayno arrinkani iyagoo dee waxa weeyaan uu yahay diyaargarow iyo ta'ahub loo diyaargaroobay cumar fakaanat lilnabiyi sala allahu calayh wasalam khaasatan oo bacnaa khumus laga saariyo takhmiis muu sheegin oo taasuu iyagu bal xoogeynaya halkan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh helkiisa wuxuu dhigayna wuxuu leey waxaa inooguma sugan hadduu shaksigu ee sanad cuntadeedi iyo waxyaalaha qoyskiisa iyo ciyaalkiisa uba dhigo ama wuxuuba dhigo inay wax bannaan tahay tawakulkiina ma dhaawacayso rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh sayid almutawakiliina waana kan laba yimi dee taasi ma dhaawacayso markaa laakiin hadal bay soo culimmadu halkan soo naqliyaan kollay tafsiil ay geliyaan oo ah hadduu wixii u soo baxay isaga eeg beer buu beertay haruur buu beertay arabika ma wax kaloo raashinkii usoo go-ay buu sanada ma wax ka badan ka dhigtay oo uu ehelkiisii uba dhigay taa iyada inna khilaaf kuma sugna oo ay kuwa ijmaacsan yihiin wixii isaga usoo baxay ee isagu uu beertay ama usoo go-ay inuu intu doonto dhigto taas iyada khilaaf may gelin laakiin haddii uu wuxuu soo iibsanayo raashin imaka suuqa iyo magaalada laga iibsanayo ay tahay ama meel kale uu kama soo iibsanayo oo uu ciyaalkiisiina muddo uba dhigayo taas bay kolley barhkoodna iyadna way dee idlaaqaan inay ruuxa u bannaan tahay oo ixtikaarkii ma geliyaan inay wuxuu iibinayo waxani may ahayn ixtikaarkeenu soo maray laa yaxtakir ilaa khaadib kuwana tafsiil bay geliyaanoo waktigani hadduu waqti raashinkiiba yar yahay oo cidhiiri laguma jiro uu yahay yaanu dee wax intaa leeg dhiganin dadkiibuu ku cidhiiriyayaa markaa marka raashin intaa leega suuqi u kaba baxo bal maalmaamo bil iyo waxyaalo quudkiisii ee waa dhigan karaaye laakiin wax badan oo hadhow dadka cidhiiri ku keena sadiiq ku keena nooc ixtikaar bay noqon oo ma banaanay noqon laakiin haddii dee waqtigu uu iska waasacayo oo dee raashinkii meel kastaba yaallo wax cidhiiri iyo raashin la-aani aanay jirin iyada taasna ee way u banaanta oo ixtikaar ma noqonayso hadday sanadii hadday kaba badantay laakiin xaalada markaa raashin la-aan baa jirta haddii dee inti yarayd markaa dadkii karaya ee wada dhigtaana waxaa la arkaa ninkii aan karahayn baaba hadhow dhibi kasoo gaadhaysa markaas bay leeyihin meeyo sanad iyo hadee tafsiil ay markaa culimmadu koley ay soo naqliyaan qaadiciyaad iyo keyrkiiba uu soo naqliya halkana sharaxna uu kuba sugan ama sharaxa inooguba sugan barhkoodna ay tanna ixtikaar aanay kaba dhigina ibaaxadiisa guud ay kuba tegeenba wey bal xadiisku waaba kan isagoo intan ka dheer xadana yaxya bn yaxya qaal ahbarana sufyaan bn cuyaynata can macmarin can zuhriyi bihada isnaadi waxadaanii cabdاllahi bn muxamed bn asma aلdabaciyu qaala xadaana juwayriyat can maliki can zuhriyi ana malika bna awsin xadaahu qaala bal in yar baan sanadka u yar joogsanaa walow cid cusubi aanay sanadka ku jirin horta cabdاllahi bn muxamed bn asma iyo ninkan ka dambeeya juwayriya ibnu asma waa labadinoo isu adeero horeynu usoo maray iyagoo sidan wuxuu kala warinaya kolley waxaa idqaan badan ninka hore cabdullahi ibn maxamed baa ka idqaan badan adeerkiie laakiin waa labadinoo isu adeero juwayri hadna juwayrat ibnu asma ayaaba la yidhaah xadiidkan nin malik ibn aws la yidhah waa ninkii marka dhaweyd nooguma sugnaabaa inoogu sugan ninkan kolley aabihii waa saxaabi aws ibn lxadasan waa saxaabi isaga laakiin suxbadiisa walow aad moodo waqtigii rasuulka ilaahay nin roon inuu ahaa weynaa laakiin suxbadiisa soomay naqlin oo dee waa nin waqtigaas soo gaadhay laakiin suxbadiisa barhkood malaa dee mucaasaraana ugaba sheegeen aanay uga sheegin oo kale usoo naqlin kitaabkeenan wuxuu ku leeyahay xadiiskan aan hayno iyo xadiis aynu soo maray oo kolley xadiiskaas waa qeex baynu kuba soo maray isagoo suuqa yimi oo doonaya sarif lacag buu haystay oo dee in loo sarifo dalxas ibnu cubaydillaahi intuu kaba qaadiy dahabkiisii yidhi bal khaasintaydu ha yimaado markii dambe dee cumar markuu taa maqlay yidhi ma dhacayso ama waxaagii ka qaada ama imika ha ku siiyo xadiiskaas waa ninkii dee warinayo labada xadiis siduu xaafid ibnu xajar yidhaahana bukhaarina labadaasunbuu ku leeyay macnaa labada saxiixba saa xaafid markaa xadiiska labada xadiis buu ku leeyahy kan imika aan hayno iyo ka aynu soo maray ayuu ku leeyahy xafid bn xajar baa wuxuu fadxulbaari ku yidhaha koley baabu fardi kitaabu fardi alkhumus waa taas oo jihaad waa kasii dambeeya hiyo maqaasiba waa adigu bal matalan taas ma maqaasi horte adigu kitaabu fardi alkhumus ayaa wuxuu sheegaa meeshan inay ladiifo xagga sanadka ama marka la eego istilaaxa mi sanad ku tacalluqsanay ay sanadkan kuba sugantao wuxuu sheegaa wuxuu leeyahay ibnu salaax oo kale markuu anwaacdan ladaaifta isnaadkiya waxyaalaha saanida ku tacaluqsan tan muu sheegine tashaabuhu darafayn waa sanadka labadiisa darafin ay ishabahayaan wuxuu uga jeedaa xadiidka maxaa inoogu sugan ibnu shihaab can malik wa canhu malik eg ibnu shihaab malik baa u sheekha ardaygiisina ama ninka xadiidka ka warinayana waa malik oo ibnu shihaab malik buu ka warinayaa dee kolkol oo nax layskuba qadami karo haddii aanaytan isagana malik baa kasii warinaya oo dee markaa ka sare waa sidoo kaba cabirana waa malik ibnu aws waa ninkan taabiciga ah ka hoosena waa malik ibnu anas imaamu daar ilhijra arrin kale uu ku sheego inoo faa'iideeyo xaafid ibnu xajarna wuxuudha xadiidkan imanka eeg imaam maalik baa laga warinayaa bukhaari iyo muslimna dariiqaa imaam maalik bay ku wariyeen haddana kitaabkii muwadda xadiidku kuma jiro macnaa waxa weeyaan imaam maalik axaadiistiisu kuma koobna muwada waxa ku suganuun axaadiistiisu intaa aada bay ugaba badnayd axaadiis badan uu khaarij almuwada ku wariyey waa jiraan markaasaa wuxuu ka cabira xaafid ibnu xajar wahada xadiidu mima rawaahu maalikun can khaarij almuwada xadiidkani waa waxyaalihii imaam maalik ku wariyey muwada khaarijkiisa asoo xaafid isagu idhaaho taas buu idhaah oo macnaa waxa weeye axaadiis badan buu leeyahay oo dee laga wariyey muwada aanu kuba sheeginoo dee muwada axaadiistiisu dee kunaba ma gaadho axaadiistiisaas laakiin axaadiisna ka badan ba axaadiistiisu ay tahay oo khaarij almuwada laguma wariyo walow dee muwadaad badan ay jiraan oo kolkol waxyaalo badan isdheerdheer axaadiis isdheer oo dhowr imanka muwadaana ay madbacaysan yihiin oo kolley waxyaalo isdheerdheer yihiin waa umuraha adigu ladiifada isnaadka kuba suganan lahaa waa bal in yar baan eegaynaa qaala wuxuu hi malik ibn aws arsala ilaya cumar bn khaaab cumar bn khaaab baa iisoo diray cid faji'tu waan u imi xiina tacaalaa markuu kor noqday annahaaru maalinta oo waqti cadceedu ay dheeraatay ayaan u imi bukhaari halkan waxaa dhacay xiina mataca nahaaru waana isla macno un oo mataca nahaari iyo tacaala nahaaru faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa maalu maalikow inahu qad dafa yaa maalu waa ninkan buu la hadlayaa waan u soo celin doonaayo yaa maalina way inoo xarakaysantahay marka dambe waa tarkiim wixii ay ku magacaabi jireen oo xarafkii waa ismigiio wax kamida lagaba tago oo imaka yaa maaliku yaa maalo xataa wanaadow yaama sadr baan ka mooday shukran qaala wuxuu yihi fawajadtuhu waxaa odhanaya malik ibn caws fawajadtuhu waan helay fii beytihi aqalkiisii jaalisan xaaliya isagoo fadhiya calaa sariirin oo macnaha waan u imi isagoo sariir korkeed kuba fadhiya muftiyan xaal yahay ay waasila mid gaadhay oo ilaa rimaaliya xadhkihii sariirtaasi ay lahayd waa sariir cadiir oo kale ee xadhkaheedaasna kollay laamaha nakhiisha waxay kaba feedheen ee kasoo heen bay ka samaysan jireen haddaba uu gaadhay rimaalihi iyo rumaalihi labadana way soo naqliyeen ra-doo la damiyo iyo iyadoo la kasriyo bal taas bay sooba naqliyaan kollay nikaax dhexdiina waan kuba soo maray rasuulka ilaahi iyo sariirtii iyo inay dhinaciisa raad kuba yeeshay calaamaad oo dee ay ku taswiirantay waa tii xadiis dheeraayo saasoo bal aynu kuba soo maray halkaa nikaaxan kuba soo maray macnaha waxay uga jeedaana mufdiyan ilaa rimaali wax firaashoo ka xigay sariirtaa dee cadiirka ah waxaas bal matalan firaash ka xigay muu jirin iyada ayuu kuba fadhiyay iyadoo wax firaashoo ka xigay aanu jirin mutakian xaaluu jiqilaysan yahay calaa wisaadati min adam barkin adam dee wixii adigu dhexdeeda kollay malaaliif iyo waxyaalahaasba iyadna nakhiishun ay ka samaysan jireen baa lagu cabeeyee laakiin waxaan dee galkeeda ayaa harag ahaa la magdiyey marka saasa ayuu dee isagu dee markaa shaqaleysnaa faqaala lii wuxuu igu yidhi yaa maalu maalikow inahu shaniye qad dafa waxa yimi xadarana laftisaasi waa inoo dambeeya kolley dafana waa jamaaca markay timaado socod aan dheer deg deg ahayn soconayo kale ahlu abyaatin waa aqalo ama qoysyo ayaa yimi min qowmika tolkaa kaba mid ah oo dee baahi keentay kolley waxyaala ay keeneen waqad amartu waan amray fiihim iyaga fiigood iyo shanigooda biradkin wax cadiyo ah oo aan badnayn baan u amray in la siiyo efakudhu qaad waa wixii uu amray adigaa dee reerkii kaba mid ah qaad oo taqsimhu baynahum waxaa aan u amray in la siiya rasqigii ahaa qaad adiguyo u qaybi qaala wuxuu hi malik ibnu caws qultu waxaan low amarta bi hada hayri low amarta haddii aad amartid bi hada qaybintan hayri lakaana axsana dhe haddaan lowda aynu dee tii shardiyeed ka dhigno jawaab u qadarno hadday litamani tahayna umama baahno jawaab macnaa haddii aad amri lahayd baa aniga hayrkay saasaa fiicnaan lahayd oo waa isagoo malaa mas-uuliyad iyo wax qaybintiyo inay dadka qaarkood wax isyidhaahaan iyo malaa umuuraha kaba baqanayo qaala wuxuu ihi markaa cumar khudhu yaa maali qaad maalikow adigu laftigan yaa maali iyo yaa maalihi labadaba waa dee ismi keliya uun waa maalikoo la tarkhiimiyey kolleyna waatan dee kutubta naxwada dee ay dhigtaanba usoo dhigtaan cunwaan gaara dee tarkhiibka diidaha agihiisa ay dhigtaanba waxaana ayn labadan xarake yaamaali iyo yaamaali waa labada i kala xarakaysane waa laba luqoo jiro midna ay yidhaahaan luqatu man laa yantadir midna luqatu man yantadir hay ka kala cabiraan macnaa ruux isagu sugaya wixii dhacay ee meesha kaba maqnaa ayuu sugayaa milicsanayaa saa daraaddeed xarakadii markii hore jirtay ee xarafkan imaka hadhay ee baaqigii kelimadiiba dhammaadkeeda dhacday sideedii bay ahaanaysaa midna ma sugayo wixii dhacaye tan baa laga dhigayaa inuu ismigiisa kubadhan yahay saa daraaddeed waxaa la icraabayaa xarafkan dee imika dambeeya ayaa icraabtii dee nidaa ama dee waa waxa labayn dee wixii lagu binayn jiray damadii ahayd oo macnaa waxa wey yaamaalu haddaan idhaahnana waa luqatu man laa yantadiro waan iska ilownay kaafkii iyo tii baa layska iloobay intan baa laga dhigay ismigii inuu intan kuba dhan yahay markaasa waxay noqotay wixii aan bal maalan dee ku binayn lahayn ismigu markaa uu mufradka yahay ee uu munaadana yahay ee damadii ahayd laamtiibaan markaa xarakada laamtasan may ahayn ama ayaa maali marka la yidhaaho waa luqatu may weli waxaan eegaynaa waxaa meeshii ka maqan waxbaa dhacsan markaasaa xarakadii kasrada loo daayo labada wejba dee waa labada wejoo taasay kaga cabiraan luqatu man yantadir iyo luqatu man laa yantadir taasba ay kaba dheegaan oo dee kollay asmaada caalamkaa ayay waxyaalahani ay yimaadaan allahuma dee malaa saaxib oo kale waatan waa la maqlay carabiyadoo tarkhiimisa isna caalamana maaha dee waa kollay shuruud bay ku tirayaan sida saaxib almulxa wa qowluhum fii saaxibin ya saaxib shaddan limacnan fiihi biistilaaxi uu lahaayo qowlkooda ay yaa saaxiib saaxibkii yaa saaxib ay yidhaaheen waa aduu dee macno jira ayuu la shaadoobay oo dee waa asmaada caalamka iyo arrimaheeda ay yihiin dee qiyaas ahaan waxa uga yimaado ismigii sucaad oo kale haddii la tarkhiiminayo yaa sucaad unbay noqonaysaa ismina saasu iskaba dhamanay waa tarkiibkii markaa tanna waa taasun labada xarakana saasunbay kalayihin qaad buu leeyahy maaligo waxaana diidin xataa dee saxiix bukhaari bay kuma sugan tahay wala aan filaya qiraa'adu inaanay deeta adigu qiraada sabcadi aqrin wanaadow yaa maali oo halkii yaa maali ku iqdica halkaa qur-aanka oo kale dee waa taas waaye markaa saxiixay dhacday iyadoo saas oo kale rasuulka ilaahi lagama maqlay in taas aqriga haddaba wuxuu yihi markaasin khudhu yaa maali qaala fa jaa waxa yimi waxaa odhanaya weli isagoo meeshii ka tegin waxa yimi qaaladana faacilku waa malik ibnaws yarfa ama yarfa kollay hamse iyo hamsalaadaan way soo naqliyaan yarfa ayaa yimi ninkii la odhanayay waa nin isagu xaajibkii cumar buu ahaa mawlihiisu ahaa cumar mawlihiiso isagaa dee kaninkiisana joogi jiray bal maalan markaa uu baahany sanoo kale gurigiisii fadhiya hawl kale aanu haynba oo dee taase uu bal maalan xaajibkiisu ahaa waqtigii kolley waana nin jaahiliyadii soo gaadhay laakiin suxbo uu leeyahay ma jirto waana nin roono abibakar waqtigiisii rasuulka ilaahina salawaatullahi wasalaamu caleyh abibakar laba sanood muu kaba geeri dambeeyey cumar wuu la xajay waqtigaa abubakar waa la xajay oo bal maalan taasuu ahaayo dee waa nin weynuune adigu mawlihii cumar ba ahaa laakiin maaha dee suxba uma sugnaanin ninkaas baa yimi faqaala wuxuu hi allaka miyuu kuu sugnaaday raqbo oo dee yaa amiira almuminiina muminiinta amiirkoodiiow fii cusmaana wacabdiraxmaan ibni cawfin wazubayr wasacdin macnaa qolooyinkaasi albaabkii jooguu leeyahay miyaad u idmaysaa inay kuu soo galaan oo dee xaggaa raqba idan aad u idantood u fasaxdo way is-idaan bay dalbayaane aftaada ma ku suganto taasi waxa weeyaan miyaan u idmaa faqaala cumaru nacam haabuu yidhi faadina lahum u idmo way soo galeen fadakhaluu way soo galeen uma jaa haddana yarfa weli maalik waa joogaa yarfa ayaa yimi faqaala wuxuu yihi hal laka fii cabaasin wacaliyin afartani way ka soo horeeyeen wuxuu hi cabaas iyo calina way joogaane ma kuu sugnaatay raqbo daa inaad u idantay iyaguna inay soo galaan qaala nacam haa buu yidhi faadina lahumaa uu idmay faqaala cabaasun cabaas baa wuxuu yidhi cumar waa joogaa afartaa kale ee iyaguna weliba tobankii jannada loogu bishaareeyey kaba mid ahaana way joogaan ee labadoodan iso adeerkiina waa kuwa yimi yaa amiira almuminiina muminiinta amiirkoodiiow iqdi xukum oo kala saar bayni aniga iyo bayna hada alkaadib alaasim algaadir alkhaain waa kelimaad adugu waa waalid waana cadhaysnaa dee kelimaad ay kaba soo saartay taadhe iqdi kala xukmoo beyni aniga beynkay iyo wa beyna hada alkaadibi alaasini alqaadiri alkhaa'ini cali bn abi daalib buu joogaa ujeedaa umuurahanna waa israaciyey dee kolley waxay isku haystaanna way noo soo socotaa insha allahu tacaala waan arki doonaa bal waxaan leenahay un kolley kalaamka halkan sharaxa iyo tawjiihaadkii maasiriya keyrkii iyo markaa qaadiciyaad iyo sheekh waa dheeriyay dee qolooyin kaleo intan kaba dheerina waa jiraan been saaxib almufhim iyo keyrkiiba dee xaafid fadxigiisiye bal waxaan leenahay kolle waa cadho hadalkeed weeye ruuxna markuu cadhaysan yahay kolkol waxaanu marka aanu cadhaystan yidhaaheen baaba kasoo fula oo cadhadani ruuxa waxaanu dee uma fiirsan ayay kaba keentaa jis kalena dee waaba adeerkiibuu ahaayo imanka waalid hadduu weladkiisa ku idhaaho ruuxa kelimaadkan yaaho dee lama odhanayo ruuxani waxaan uu ku sifoobay oo tanuu kama warramayaaye dee waa iqlaad uu arrintii ku adkaynayaiyo dee isagoo wax kuma qoonsadayo taasunbaaba lagu tirinayaayo bal waxaan leenahay dee cadhana way ahaydba waxaan udhaxeeyeyna way noo dambaysaa dee waa cadhadaas dee arrintaa idlaalulcami calaa ibni akhiihina waaba iskaba jirtaa laakiin waa hadal cadha ay kaba soo saartay wax jawaabo cali ugu jawaabayna meelahan ama riwaayaadka kuma iman walow lafti mukhaalifa sabba cibaaro saasi ay dhacday dee waxyaalahay siidhiidhaaheen laakiin balsan bayna hada alkaadib ilaati min alqaadir alkhayb faqaala alqowmu qowmkiida waxay idhaheen ajalhaa axafu jawaab nacam yaa amiira almuminiina malaa qadiyadooday la socdeen horena way u ogaayeen waa suurtagalla siduu maalik ibnu aws leeyahay ina iyaguba ay iska soo horreysiiyeen oo arrinta iyaguna baltan ay uga yimaadeenba yaa amiira almuminiina faqdi baynahum waarixum kala saaro labadooda kala xukumo u raaxe waa kuwan ishaystee bal waxaana isku haystaan dee kala xukum kala saar si ay uga nastaanba haysashadan iyo isqabsigoodan faqaala maalik bnu awsin baa wuxuu yihi yukhayalu ilaya waxaa aniga laymoodsiinaya waxaan u malaynayaa waynu tawahumayaa anahum iyagu kaanuu inay ahaa qad kaanuu inay ahaayeen qadamuuhum lidalika kuwa iska soo horreysiyo arrintaas say bal iyaguna dee bal ay u goobjoogna uga noqdaan cumade cumarna ay hadalka ugu yidhaahaan inay iskaba soo horreysiiyeen ayaaba anigu aan moodayaa buu leeyahay imaka waa saasaa jirta ma laha ee laakiin taasay ilatoon moodayaan faqaala cumaru cumar baa wuxuu ihi itaida macnaa isbir amila ukaadiya bal suga taas buu yidhi oo itaidade waa isbira wa amhira wuxuu la hadlayaana markaa cabaas iyo cali buu la hadlayaa marka hore ayuu ku leeyay horta isbira wa amhira bal ukaadiya oo isuga weeye anshudukum billaahi aladii biidnihi taquumu asamaa waalardu isagoo afartoodii la hadlaya wuxuu yihi kale anshudukum waxaan idinku weydiisanayaa bilaahi ilaahanoo dhawaaqayga sare u qaada wey bilaahi ilaahay alladii ilaahaasoo biidnihi isaga idankiisa taquumu asamaa waalardu samadiyo dhulku ay ku taagan yihiin ayaan idinku weydiisanayaanu kuma dhaarinayaa ataclamuuna ma ogtihiin ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu yidhi laa nuurasu annaga nalama dhexlayo waa ambiyada haddaan nahay maa taraknaa wixii aanu ka tagnay sadaqatun sadaqa weeye inuu taa yidhi war ma u haysaan qolooyinkan afarta ah ayuu arrinkan weydiiyey oo wuxuu ihi taa miyaad ogtihiin inma ogtihiin inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taa yidhi laa nuurasu maa taraknaa sadaqatun maadu ism mawsuul weeye markaas taas bay noqonaysaa maa taraknaa wixii aan ka tagnay maa taraknaa siday noo dambaysaba sadaqatunna way rafcisanta oo marfuuc weeye bal markaas sadaqo weeyaan wixii aan ka tagnay sadaqay noqonaysaa qaalo waxay dhin canha waan ognahay oo xadiis ay og yihiin weeye uma aqbala cala alcabaasi wacaliyin cabaas iyo cali buu xaggoodii u jeestay faqaala wuxuu ihi anshudukumaa billaahi aladii biidnihi taquumu asamaa waalardu ataclamani miya ogtihiino ana rasuul allahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay qaala inuu yidhi laa nuurasu maa taraknaahu sadaqatun wixii aanu ka tagnay sadaqo weeye inuu taa yidhi ma ogtihiin qaala waxay dha nacamhayo waan ognahay iyaguna oo markaa ee agtooda way kuba sugnayd oo dee dhaxal imaka iskuma haystaan oo dhulkan markaa iskuma haysteen ayay gacantana ugu wada jiray markii hore wada maamulayeen laakiin imaka isku khilaafeen maamulkiisii dhaxal ahaan umay hayd ee way maamulayeen wilaaye ahaan bahayd xaggii tasarufkii iyo maamulkii unbay isku qabsadeen dee markii horena labadoodaba waa wax ka wada dhexeeyo gacanta ku wada hayeen buu ahaaye laakiin inaanu sadaqa yahay oonu la dhexlahayn oonu mid kasta dee dhaxal ay imaka dhaxalnimo aanay uhayn taa iyagu way ogaayeenoo waa kuwan yidhi ha qaala cumar cumar baa wuxuu yidhi in allaha ilaahay jala wacaza kaana wuxuu ah qad khasa mid khaas yeelay rasuullahi rasuulahu rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam bikhaasatin khaaso lam yukhasis biha axadun kayra arrin buu rasuulka ilaahay ilaahay ku khaas yeelay ama cid aan isaga ahayn aanu ku khaas yeelin oo ilaahay rasuulkiisii salawaat ullaahi wasalaamu calayh waxbuu ku khaas yeelay khaasiyuu siiyey isaga uu mooye cid kaloo dee khaasiyada ama arrintaa uu ku khaas yeelay may jirin arrinkiina waa kan sheegayo wuxuu yidhi qaala ilaahay baa wuxuu yidhi ma afaa allahu calaa rasuulihi min ahli lqura falilaahi walirasuuli ma adiri mana garanayo hal qara'a alaayata alatii qablaha mla inuu aayaddii ka horeysay aqriyay iyo inuu tanuun aqriyay anugu taa ma garanayo raawigii baa leh ee bal waxa weeye ilaahay baa wuxuu yidhi wixii ilaahay soo celiyo rasuulkiisa uu korkiisa uu kuba soo celiyo oo dee waa waxaa asalku dee in islaam lahaaday ahayde ay gacanta ku hayeen ilaahay dib ugu soo celiyo falilaahi walirasuul ilaahay rasuulkiisa ay u sugnaadeen oo dee isagiibuu ka dhigay kaa isagu umuuraha maamulaya ku tasarufaya halkay kolba maslaxadu ku sugantay iyo masaalixdii guud isagu kuba bixinaya oo taas baa dee khaasiyadaas baa ilaahay siiyey wixii kamuu dhigin wax dadkii oo dhan ka wada dhexeeya kamuu dhigin waxay noqotay waxaa isaga u gaarka ah ee uu isagu keligii maamulaya uu kuba tasarufayo taas bay ahayd oo taasuu siiyey marka wuxuu yihi qaala cumar baa hadalkii wata ee faqasama uu qaybiyeyoo rasuulullaahi rasuulki ilaahay sala allahu calayhi wasalam rasuulki ilaahay baynakum idinka dhexdiina amwaala bani nadiir qaybintu maaha inuu siiyo mid kasta qayb u gooye uu qaato ee waa wixii kaba soo baxayey ee meelihii lagu bixinaye masaariftii inay dawil qurbaana ka mid bay ahaayeene waa wixii buu wax ka siinayey kolbaa siday baahidu tahay iyaga uu kaba siinayey siduu masaalixtaa kale iyo cudatan fii sabiililahda aynu soo marnayba uguma bixinayo wey wallaahi baan ku dhaartee mastaasara muu gooni noqon oo ma khaas noqon oo idinkalama gooni noqon calaykum korkiina oo wuxuu gaar ahaan idinka qaatay oo uu idinkaba qadiyo isagu la khaas noqday oo isagu isku gooni yeelay taasi may jirin walaa akhadaha muu qaadan amwaashaa reer bani nadiir muu qaadan muu qaadan duunakum idinka duunkiin oo waxa weyaan idinka duunkiin muu qaadan waxaweye waa kaasoo idinkana waxbuu idinkaba siinayey meelihii kale iyadna loo baahdana rasuulka ilaahay uu kuba bixinayey waa kaa cudlada fii sabiilka ilaahay iyo ama kuraac iyo khayr iyo waxyaalaha caynkaas iyadan silaax iyana kuba bixinayay saasay ahdo saasuu uba maamulayay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh taasuu uba maamulayay xataa baqi hada lmaalu walaa xataa baqiya ilaa u hadhay hada lmaalu o waa wixii kalba soo baxe rayci ayuu rasuulka ilaahay ku tasarufayuu ku bixinayay san kale iyaga waxaan umuu qaybin oo lama kala qaadanoo lalama kala tegin marka maalkan maanta a iskuba haysataan ayaa halkan dee tahadhay waana wixii dee ay ahayd kolba wixii ka soo baxa in lagu maamulo si rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh u maamulaya fakaana rasuul llahi sal llahu alay wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yaahudu mid qaato minhu maalkan nafaqata sanatin sanad nafaqadeed buu kaba qaadanayay uma yajcalu wuxuu yeelayay maa baqiya wixii soo hadhay uswata almaali waa maalkan kale iyadu dee maalkaa ilaahay ah isagoo kaleu ka dhigayay oo laftiibaa inoo dambeeya haddii a la idhaaho oo uma yajcalu maa baqiya minhu majcala maa lilahi caza wajala taasun baanaan macnuhu yahay oo macnaa uswata almaal mid taabicu ah la mid ah maalka kale meel kale kaba yimaada taasuu kala mid dhigayo dee maalkaa kale halkii lagu bixiyo ayuunbaa intana markuu nafaqadaasiyo laga saaro ayuu kuba bixinayo dee waa taa aynu riwaayadii horena soo aragnay isaga laftigiisii ay cuddatan fii sabiil aynu ahaa laftina waa inoo dambeeya majcala maal illaah waa maalka ilaahay kale ee sida dee bal matalan imanaya ee fay iyo aan reer bani nadiir mahayn meelo kale kaleba imanaya si uu maamulaya iyo meeluu kuba bixinayay ayuunbuu kuba bixinay wey uma qaala wuxuu yidhi cumar baa hadalkii wata anshudukum biاllahi aladii biidnihi taquumu الsamaau wاlardu ataclamuuna dalika arrinka caynkaasa inuu rasuulka ilaahi sidaa u maamuli jiray oo arrintiisu ay tahay taama ogtiin qaaluu nacam haa bay dhah waa qoladii afartayd baa odhanaysa uma nashada cabaasan wacaliyan cali iyo cabaasna arrinkiibuu ku weydiisay isagoo le dee anshudukuma billaahi bimili maa nashada bihi lqowma waxaanuu qowmka kala weydiiyey oo ah isagoo weliba dee ismigii ilaahay waa macno dhaareed way ku sugantahay ilaah baaban idinku dhaariyay taas ma ogtiin ayuu yidhi ataclamu ani dalika arrinkaa ma ogtiin qaala nacam haaba ilaahay qaala wuxuu yihi markaa cumar falama twufiya rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay markuu wafaaday ayuu qaala abubakrin abubakr yidhi ana waliyu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam anaa weligii rasuulkii ilaahay ah macna ana halkiisii jooga waa khaliifadii muslimiinta waa amiirkii mu'miniinta wixii uu rasuulkii ilaahay si wuxu maamuli jiray iyo si ugu tasarufi jirayna anaa waxa weeyaan dee ugu tasarufaya wixii isaga gacantiisa kuba sugnaayee maalkanana si uu ka yeeli jiray ayuunbaama kaba yeelaya taas buu yidhi faji'tumaa waa cabaas iyo cali buu la hadlayaa waa timaadeen tadlubu adigoo dalbaya oo dee kolley hadalkoodna waa adkaa adala yar adagna waa kan cumar iyaga kuba odhanaye tadlubu xaal adalbay sida cabaasow miiraasaka dhaxalkaagiyo min ibni akhiika walaalkaa inankii rasuulka ilaahay buu sheegaya wixii aad ka helaysa halkaa ee hadduu dhaxal ka tago inay wuxuu noqon laha adeerkiibuu ahaa kolleyna halkan cid kale uu rasuulka ilaahi salawaatullaahi wasalaamu caleyh uu dhalay may jirano faadimo ahayd marka iyadii haday haddii bal rasuulka ilaahay laba dhaxli lahaa dee sanda halkan aan dee shareecadeednu ay matalan ay wax kuba qaybiso iyadu markay qaybteeda qaato qaybta kale isaga casabayn lahaa marka tan buu kaba cabiray dee hadday u arkeen marka ay kaba qarsoonayd rasuulka ilaahay inaan laba dhexlayn hadday ka qarsoonayd weeye marka dee haddii ay markaa hore ka qarsoonaydna markii abubakar u sheegay xadiidkii way ogaadeen oo arrintaas kolley waxay isku haysteen imaka maamul bay isku haysteene dhaxal la qaybsade iskumay haysan faqaala abu bakrin qaala rasuullah markaasaa wayadlubu haadaa kana wuu doonaya cali buu sheegaya miiraasa imraati haweenaydiisa dhaxalkooda mid abyaha abeed wixii ugaba sugnaaday xagge faqaala abu bakrin abubakr baa wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam maa nuurasuna lama dhaxlayo maa taraknaa wixii aan ka tagnay sadaqatun sadaqa weeye saasuu nabigu yii fara'aytumaahu macnaa waxa u aragteen idinku kaadiban aasiman haadiran khaainan inuu been sheegayo dambiilo yahay mid cahdi buriyo yahay khaainin yahay taas bay idinla noqoto u aragteen wallahu yaclamu ilaahayna waa ogaa inahu la saadiqun baarun raashidun taabicun ilxaqi ku run sheegaya qowlkiisa oo samafala ah hanuunsan taabicun ilxaqi kole waa raashinimadii waa iska taakiid xaqa raacsan inuu yahay taasna ilaahay waa ogaa uma tuwafiya abubakrin baa dhintay abubakarna eeg macnaa maalkii way inoo dambeeya hadii aladha casharka ka dambeeya isagoo dee inoo iman doontaa markay u timi faadimo ay uba timi iyo markii dambe xadiidka uuba sheegay taas maalkiina isagaa reer bani nadiir gacanta ku hayay intii uu noolaa si rasuulka ilaahay yeeli jirin buu yeelayo nafaqadii ehelka sanada wuu kaba dhigi jiray wixii kalena halkii uu kuba bixin jiray rasuulka ilahi unbuu kuba bixinayay isagu markaa isagoo weli maalku sii uu yahay isagu uu maamulayo ayuu wafaaday dee kolley halkan umayhayne fadak iyo dee meelo kalena way jireen uma twufiya abu bakrin wa ana waliyu rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wa waliyu abi bakrin dee markii damben anigu khaliifadii noqday anaa weligii rasuulka ilaahay ah dee abubakarna weligiisii ah kolley bukhaari laftigiisii dee kuntu waliya abi bakrin baaba ahayd oo dee isagu isagaa bedelaya fara-aytumani anigina waxay aragteen kaadiban aasiman haadiran khaa'inan wallahu yaclamu inii lasaadiqun baarun raashidun taabicun lilxaqi fawaliituha arrinkii waan tawaliyey xoolihii anaa gacanta ku hayay siilaanan ku maamulaya rasuulka ilaahi salawaatu llahi wasalaamu caleyh cahdiga abibakar meelihii la marin jiray uma ji'tanii cabaas buu leeyahay waad ii timi anta adiga iyo wahaadaa cali buu sheegayaa walxal antumaa jamiicun idinkoo arrintiinu mid ay tahay idinkoo wada socdaa ii timaadeen wa amrukumaa waaxidun arrinkiinna uu mid keliya yahay oo ay heshiistihiin faqultumaa waxaad tidhaaheen idfacha amwaasha ee waxa weeyaan ahayd rasuulka ilaahay khaaska uba ahayd laakiin sadaqada ah noo dhiib ilayna annagaa maamulayno oo dee si iyo meelihii la marin jiray annagaa marinayne noo dhiib baad tidhaaheen faqultu waxaan idhi oon idinku idhi markaa hore in shutum haddaad doontaan dafactuhumaa ilaykumaa wixii waan idiin dhiibi labadiinaan idiin dhiibi laakiin calaa ana calaykumaa calaa shardi ana calaykumaa korkiina inuu yahay shardinteed cahdallaahi ballan ilaahay an tacmala fiiha inaa amwaashaa ku camalfashaan oo aa ku qabataan biladii kii kaana yacmalu rasuulullaahi sala allahu caleyh wasalam sida rasuulka ilahi u maamuli jiro inaa u maamushaan oo macnaa markii ay timaadeen idinkoo heshiisa aad tidhaahayn ay weydiisatayn inaan idiin dhiibo shardigaasaan yidhi waan idiin dhiibi laakiin waxaa inoo shardi ah in sidii rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu ku fulin jiray iyo wixii uu ku qaban jiray aad ku qabataan faakhadtumaha bidalik shardigaasaa ku qaadeen qaala wuxuu dide akadalika arrinku soo saa ma ahayn oo saa miyuu ahaa qaala nacam haaba yidhaahay qaala wuxuu ihi uma ji'tumuunaa waa ii timaadeen imika idinkoo kala socdo iskhilaafsan liyaqdiya baynakumaa siaan idiin kala saaroon idiin kala xukumo walaa wallaahi laadaa dambe ayuunbay taakiid u tahay laadan hore wallaahi baan ku dhaartay laa aqdiya ma xukumayo baynakumaa dhexdiina bikayri daalika waxaan taahay oo ujeedadu inaan dee si una idinkoo dee aad ku wada maamushaan iyo inaa haddaa kari weydeen iska soo celisaan mooye wax kaloo iminka idiin qaybiyo oo hebelle intaa ha maamulo hebelle intaa ha maamulo taasi ma dhacayso xataa taquuma saacatu ilaa ay qiyaamadu kaba dhacayso ujeedadu arrintu taas bay ahaanayaan ee fain cajaztumaa canha haddaa ka caajistaan canha wa can hadihi alamwaal oo aa maamuli kari weydaan fariddaha ilaya igu soo celiya haddaa maamuli kari weydaan laakiin si kale oon idin kala xukumo oo adee siday doonayeen imika oo ah mala iyadoo dee wixii la kala saaro wilaayadoodan ama tasarufkoodan oo midba qayb un uu maamulo si aan isqabsigan iyo ixtikaagan dhexdooda dhacay aanu u dhicin tii buu leeyahay uu kuma diriiri soo celiyo dee taa haddii lasii qaybiyo wax la kala yeeshay oo kale noqonaysa si kale loo qaadanayaa bal matalan taas wey adugu kolley arrinku waxa weeyaan un waa amwaashii reer bani nadiir iyo fadakiyabay ahaydba rasuulka ilaahay siduu u maamuli jirayna salawaatullaahi wasalaamu caleyh waata aan soo ogaanay kolley waana kuwan cabaas iyo cali radi allahu tacaala canhumaaba iyaguba cadeeye labadooduba in rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh aan la dhexlahayn xadiiskana inay maqleen waxay isku haysteen waa xagga wilaayadan iyo tasarufkii kolleyna marka shay keliya lagu kulmee laba shaksi ku kulmaan ee laga yaabo aragti inay kala yeeshaan ixtikaagan iyo isqabsigani u imanaya arrinku ma aha inay doonayeen inay kala qaataan iyagu inay yeeshaan waxa weeyaan waa xaggii maamulkii iyo sidii loo maamuli lahaa ama ciddii gacanta ku hayn lahayd ayaa malaa dhexdoodii ay wax dhaceen bal matalan waayo markii dambe uu cumar dhintay dee cusmaanna si unbay adigu arrintiisu ahayd cusmaan dabadii waxaa yimi oo amiirkii muminiinta noqday cali ibnu abi aalib isaguba wax kamuu bedelay arrinta hadday qayb tahay iyo kala qaadasho marka caynkaasa ayuu isagu cali wax ka bedeli lahay dee si unbaa loo maamulayay khulafadii iyo madaxdii ka dambeysana si unbay kuma socdeen ninbaa lasoo naqliya abulcabaas isafax ama safax ninkii dee ugu horeyn cabaasiinta waa ninkii ugu horeeyey walow aanu kuba raagin oo ninka dowladda aada dhidibada ugu asay abujacfar mansuur walaalkiibu ahay lakiin waa ninkii ugu horeeyey taasoo kale isagoo ambaarka wax khudbaynaya ayaan yimi luqunta u suran yahay kitaab qur-aana markaasaa khudbadiisii oo socduu yihi ilaahay waxaan kugu weydiisanayaa aniyo cidan aan ishaysano inaad kitaabka ilaahayna u kala xukunto markaasuu yihi waman khasmuk waayo khasmigaagoda tu abubakrin hadda waxaa la joogaa boqol iyo labiyo soddonkii hijrada iyo taas ee tu abubakar maad ishaysanaa ee tu miyuu ku dulmiyey ha muxuu kugu dulmiyey fadakiya buu yihi dhulkan buu sheegay markaasuu ku yidhi ayaa ka dambeeyey cumar miyuu ku dulmiyey isaguna deetuu yidhi ha oo taasuu kugu dambeeyey yaa ka dambeeyey cumaan cumaan baa ka dambeeyey isaguna miyuu ku dulmi ha yaa ka dambeeyey tuu yidhi cali markaasuu isaguna miyuu ku dulmiyey xoolihii lama bedeliy markaasuu wax alla wuxuu ku hadla gara waayo hareeraa dee si balbeed cidun dee meeshaa u galay oo ujeedada waxa weeye haddii uu dee isagii inay wuxuu leeyahay cali bay dulmiyeen baa ujeedadiisu ahayd iyo tan bay dulmiyeen oo albeydkii bay dulmiyeen isagiina ma bedelin si unbaa lagu maamulayay dariiqii unbay kuma sugnayd isaguna markaa miyuu ku dulmiyo markaasuu wuxuu ku hadla garan waayo hareeradeeyo markaasuu yidhi hadday maanta digniimi ii horeysay aan umuuraha caynkana dee waa majliskii ugu horreeyu kana khudbaynayeen wax kalaa u samayn lahayd ama dee waaba ku ciqaabi lahaaye iska soco ku yidhi oo adigu bal markaasiin haddaba waxaan leeyahay muu bedelin caliba dee si unbaa lagu maamulayay si rasuulka ilaahi waqtigiisi arrinku waxay ahayd iyo isqabsigoodan inuu arrintan gacan ku hayntan iyo iya gacanta ku haynaya iyo malaa dee tiibaa adigu arrintan ay dhexdooda kaba dhacdayba weeye xadaanaa lafdigan waa sanad n waan yar raacinaya bal xadiiska waxyaalaha inoogu yar sugan in yar baan ku yar laamaya wala waqtigii gaadhay kolayna waxyaalaha inoo dambeeyaan de arrintan iyo qisadani way noo socon doontaa xadaana isxaaq ibnu ibraahim wamaxamed ibn raafic wcabd ibni xumaydin qaala ibnu raaficin xadaana qaala aakhrani akhbarana cabdrazaq qaala akhbarana macmar can zuhriy can malik bni aws bn xadaani qaala arsala ilaya cumar bnu khadaab baa cid ii soo diro faqaala wuxu uhi inahu qad xadara waa halkii dafa bedelkeeda dafana waa jamaacada soconaysa xataa de way noo iman doontaa malaa adaxi markan gaana jamaacada soconaysa iyagoo aayar socdo oo kale iyo taasan inahu qad xadara ahlu abyaati min qowmika binaxwi xadiidi maalikin hayra ana fiihi waxaa ku sugnaa fakaana yunfiqu rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh xoolahaas wuxuu nafaqaynayay calaa ahlihi minhu ay min hada almaali sanatan sanad rubamaa qaala macmaru macmar inuu yidhi haba la arkaa oo macmar yaxbisu uu dhigayay oo quuta ahlihi minhu min hada almaali sanatan waa sanadu wax quudkooda noqda ayuu iyaga u kaydinayo u dhigayay uma yajcalu waa yeelayay maa baqiya minhu wixii ka soo hadhay intaas majcala maalilaahi caza wajal waa halkii uswatan taaye maa baqiya uswata almaali dee aynu kuma soo aragnay maalka ilaahae kale meelaha lagu bixiyo dee masaalixda caamkahay baa laguma bixinayay ee sabiilka ilaahayna kaba mid aha taasoo kale ayuu yeelayay bal kolay qisada iyo dee waxay isku haysteen taas waan yar aragnayba oo iyada taas arrintuna weli way inoo socon doontaa haddii alla yidhaaho waxyaalaha uu sheekhu halkan raximah llahu tacaala uu dee sooba naqliyay fawaaida xadiidka waxaa kaba mid ah horta lafdigan laa nuurasu maa taraknaa sadaqatun buu yihi sadaqatun waa la rafcinayaa maadna bimacna ladii weeye aladii taraknahu sadaqatun waa taasoo wuxuu leeyahay qolooyin baa waxaan taa u leeyahay jahalatu shiica barhkood ay tasxiifiyeen bal waan taa insha allahu tacaala casharka dambaan tasxiifkaasi wuxuu yahay iyo munaadaro laba nin dhex martay iyo oo laga yaabo dee beryi horena inaan sheegay aan soo yar naqlin doonaa markaan casharka dambe gaadhno waayo xadiidka inoo iman doonaa faadimo imaatinkeedii ay insha allah ay u timi marka abubakar xadiidka uu soo qaaday wuxuu leeyahay culimadu waxay yidhaaheen xikmadan ku sugan inaan rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ambiyada la dhaxlin waa laba arimood mid weeyaanoo haddii iyagu ay dadka kale ay la mid noqdaan oo la dhaxlayo waxaa suurtagal ahaan lahayd dad qaraabadoodii dhexlayay kaba midi inay jeclaystaan ay ku tamaniyaan inay dhintaan oo dee si ay xoolahan uba dhaxlaan ruuxii markaas tamaniga caynkaase nebi inuu dhinto ku tamaniyayaana hadhow isagiiba ku halaagsamayo taasi iyadu waa mid macno labaadna waa si aan dee hadday xoolo intay qaadaan laga dhaxlo aan loogu qaadan loogu malaynba inay xoolahan adduunyada ay u ururinayeen iyaga warasadoodiyo taasoo dadka kale ay ka qadinayeen si aan loogu moodin oon loogu malaynba oo iyaduna ruuxa taa u maleeya halkaa halaag ugaba yimaado bal taas baa waxa weeye ayay tahay arinkan uu sheegay ee uu u yeedhay ninkan malik ibnu aws cumar ibn alkhadaabna waxaa adigu kuma sugan dee waa imika qaybintii waxnu qaybinayo dee qoomka kolay dadkii kale waa ugu xogaalsan yihi waana ka horya ruuxii dee odaygooda ahaa ama reerkii kaba mid aha waxyaalihii loo qaybinaya ama wixii loo dirayay oo kale balkaa in xilkaa looba dhiiba ama arrintaasoo kale loo xil saaro xadiiska ay kuma sugantaho waxan uu isaga uguba yeedhay qoomkiisay kuwani ahaayeen markaa dee dadkii kalena isaga ugu xogaalsan ugana dhowbe bal si uu waxyaalihii ama qaybintii u tawaliyo dee arrintan uu isagu sameeyuu lahaa cid kale u dirna kolle waa xilka cararuun iyo taas oo kale oo waxaweyaan laakiin cumar tii kama yeelin bal umuuraha kale hagga hadalkoodii waan iska dhaafayna intaasaan ku dhaafayna waxyaalihii la isla yii waxaanan leenahay in hadalkaa cabaasiya cada soo saartay ruuxuna markuu cadhaysan yahay kolkol waxaanu leeyahay dee maba garto ama waxaanu ku talagelin baa taasa markaa macnuu maaha haddii aanay dee cadho ahayn oonay iyaguna taa kuba xambaarin sifaadka ibni cali marna kuma sifoobine wixii munkarana waa tii de iyagu kamay aamuseenoo way ku diidi lahaayeen arrintan baa aha dee arrintaa cada ay soo saartay iyo inaan looga jeedinoo dee waxyaalahan aanu lahayn dabeicadiisa iyo sifadiisa tanba ah waa hadal cadhoon baan kuba xambaaraynaa bal kolley waxyaalo kalena insha allahu tacala way noo dambeya allah subxana watacaala ala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk